فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda federaalka oo la kulmay weerar nafhurnimo ah oo kaga yimid xarakatu shabaab ulmujaahidiin macluumaad ku saabsan weerarkaasi oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa deegaano u dhow degmada afgooye oo ciidamada dowladda ay ka qafaasheen dad ay ku tilmaameen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab mid ka mid ah waalidiinta dadkaasi oo la hadla idaacadda alfurqaan ayaan idiin soo gudbin doona ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo muddo dhowr saaca ka dhex dagaalamaya saldhig aad u weyn oo ku yaala waqooyiga waddanka afghanistan yaa lagu weeraray halkaasi khasaaraha ka dhashayna intee ayuu la eg yahay barnaamijka dhuuxa ayaad ku maqli doontaan biidni illahi ilkariim muddada barnaamijku socda qodobadiisa waxaa ka mid ah munaasabad lagu furayey macad lagu baranayo luuqadda carabiga oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka qayb ka mid ah khudbadihii furitaanka macadkaasi laga jeediyey ayaad dhegaysan doontaan dhismaha masjidka alhudaa degmada saakow oo meel muhiim ah maraya waxaad dhegaysan doontaan baaq loo diray dadka muslimiinta qodobadaasi ayaan barnaamijka caawa ku soo gudbin doonaa waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa tahay barnaamijka dhuuxa ayaan toos u gudageli doonaa dhegaystayaal oo qodobada horudhacaad ku maqsheen iyagoo faahfaahsan aad dhegaysanaysaan muddada barnaamijka uu soconayo magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay weerar nafhurnimo ah oo lagu qaaday taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda federaalka genaraal wadawa macluumaad ku saabsan weerarkaasi iyo ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo saacaddii sideedaad oo xiriir ah ka dhex dagaalamaya saldhig aad u weyn oo ku yaala waqooyiga waddanka afghanistan waxaa la socday oo halkan looga soo jeedinayo salmaan waad mahadsan tahay maxamed daahir cali sow duhurnimadii maanta camaliyad nafurnimo ayaa magaalada muqdisho waxaa lagula egtay taliyaha guud ee ciidamada militariga dowladda federaalka ninka lagu magacaabo genaraal odawaa yuusuf raage waxaana faahfaahin dheeraad ah laga helayaa ee khasaaraha ka dhashay camaliyaddaas odowaa waxaa la beegsaday xilli uu ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana la socday kulanyo ciidamo ah oo ilaalidiisa ka tirsanaa ee iyagoo maraya inta u dhexaysa tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ayaana nafti hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaxaynayey ee gaari ulxaaq raxa laga soo buuxiyey ee wuxuu la beegsaday ee camaliyad nafurnimo isagoona si gaara u beegsaday ee gaari nooca aan xabadu karin ah oo uu saarnaa genaraal odowaa si dirqi ah ayuu ku badbaaday odowaa ee sida warar la helayo ay sheegayaan waxaana khasaare dhimishiya dhaawac ah u gaaray ee ciidankii ilaalidiisa gaarka ahaa warar ay helayso idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa xaqiijinaya ee dhimashada shan askari oo ka tirsanaa ilaaladii gaarka ahaa ee genaraal odowaa yuusuf raage oo ah taliyaha guud ee ciidanka militariga dowladda federaalka waxaa sidoo kale camaliyadaas ku dhaawacmay sagaal askari oo ilaalada taliyaha ka mid ahaa iyadoo ay intaa dheer tahay burbur xoogan oo soo gaaray laba gaari oo ah nooca ay cabdibilada soomaalida u taqaan waxyeello ayaa sidoo kale gaartay gaariga uu saarnaa genaraal odowaa oo la sheegay inuu ahaa nooca aan xabadu karin camaliyadda kadib ciidankii ilaalinayay odowaa ee ka badbaaday qaraxa ayaa rasaas ee riday waxaana taasi ay dhalisay in ciidankii booliiska ee goobta ku sugnaa ay shakiyaan muddo ayaana istaafka odowaa iyo ciidankii booliiska ee halkaas joogay ay rasaas isdhaabsanayeen taasoo markii hore dad badan ay u malaynayeen in camaliyadda uu xigay weerar toos ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
taaskii farxaan wayno taas cimaamadu cabdilaada degaandhibiga ah farxaan way
jenaraal odowa oo ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka qoraal uu soo dhigay baraha uu ku leeyahay internetka wuxuu ku sheegay inuu ka badbaaday weerarka dadka yaqaana odowa waxay sheegaan inuu xiriiro la leeyahay sirdoonno caalami ah oo uu ku jiro sirdoonka maraykanka ee dhibaatada ka wada soomaaliya waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa odowa inuu ka agdhow yahay madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo farmaajo haddii aynu intaa kaga gudubno camaliyadii lala beegsaday taliyaha guud ee ciidanka dowladda federaalka jenaraal odowa wararka ka imaanaya dalka afghanistan ayaa ku hormaya in weerar aad u xoogan oo camaliyad nafarnimo ahaa lagu qaaday saldhig aad loo ilaaliyo ammaankiisa oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan sirdoonka xukuumadda kaabul ee taagta daran kaasuu ku yaala waqooyiga dalka afghanistan naftii hore ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan oo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagu raray ayaa beegsaday saldhig militari oo aad u weyn kaas oo ku yaala magaalada samanjaan ee caasimada gobolkaas islamarkaana dhaca waqooyiga wadanka afghanistan waxaana uu qarxu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana dhaliyey khasaare ba-an oo gaaray ciidanka xukuumadda kaabul difaaca ugu horeeya ee saldhigga la weeraray ayaa gebi ahaanba burburay waxaana markaas kadib gudaha u daatay dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan ee kuwaasoo goobta ka bilaabay toogasho wadareed ay u geysanayaan ee ciidanka xukuumadda kaabul gaar ahaan kuwa sirdoonka ee ku sugnaa goobta la weeraray ilaa i hadda dagaal ayaa ka dhex soconaya gudaha xerada ku taala magaalada samanjaan ee waqooyiga dalka afghanistan kaasoo dhex maraya naftoodhoryaal ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan oo camaliyadda kadib gudaha u galay saldhigga iyo ciidanka sirdoonka ee xukuumadda kaabul ee halkaas ee lagu weeraray waxaana tirada hore dhaca ee la helayo uu khasaaruhu sheegayaa dhimashada iyo dhaawaca ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda kaabul war rasmi ah oo ka soo baxay imaarada islaamiga afghanistan waxay ku xaqiijisay in ilaa iyo hadda dagaalyahanadooda ay ka dhex dagaalamayaan ee gudaha saldhigga ay weerarka ku qaadeen ee magaalada samanjaan islamarkaana ay soo wariyeen oo ay xaqiijiyeen in weerarka weli soconaya ay dhimashiya dhaawac ku noqdeen in ka badan toddobaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasoo dhammaantooda ka tirsan ciidanka sirdoonka ee xukuumadda kaabul iskudayo dhowr ah oo ay ciidamada xukuumadda kaabul ku doonayeen inay ku soo afjaraan weerarka looguna gurmado ciidanka ku sugan gudaha saldhigga la weeraray ayaa gebi ahaanba fashilmay waxaana ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ay ku guulaysteen inay iska caabiyaan oo ay jebiyaan weeraro dhowr ah oo kaga yimid dibadda welina waxay wadaan toogashada ay ku laynayaan ciidanka iyo saraakiisha halkaas ku sugan imaarada islaamiga afghanistan waxay xaqiijisay in goobta ay weerartay laga soo abaabulayay weerarada habeendheelmadka ah ee lagu dhibaataynayo dadka muslimiinta ah duqaymaha cashwaa'iga ah ee xukuumadda kaabul iyo shisheeyaha uu maraykanku horboodayo la beegsadaan madaarista iyo masaajidda dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan waxaana imaaradu sheegtay in weerarka ay qaadeen uu dhammaan ee tacadiyaadkaas ay geysteen ciidanka xukuumadda kaabul iyo kuwa shisheeyaha uu jawaab u yahay waxaana imaaradu sidoo kale ballan qaaday inay soo gudbin doonto hadba wixii kusoo kordha ee weerarka weli ka dhex socon gudaha saldhig aad u ballaaran oo ciidanka xukuumadda kaabul gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin magaalada samanjaan ee caasimada gobolkaas ee dhaca waqooyiga dalka afghanistan idaacadda islaamiga alfurqaanna hadba wixii kusoo kordha ee wararka la xiriira weerarkan aadka u ballaaran ee lagu dahafuray camaliyad nafurnimo wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan dhegaystayaasha ugu soo gudbin doonaa insha allah
waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa deegaano u dhow degmada afgooye oo daarasalaam ay ka mid tahay ciidamada dowladda federaalka waxa ay ka geysteen kafaal iyagoo sheegay in dadka gacanta ay ku dhigeen ay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo sawireen afar qof oo qaarkood tusbaxyo qoorta u suran yihiin haddaba mid ka mid a dadkaasi ehladooda ayaan waraysanay waxaana waraysiga inoo qaaday waryaheena haashim cabdinaasir sidaa iyagoo waxa waaye in macanaasi oo si ummad xun oo ilmihii oo lolay watay ilmo oo si xaq dare eh oo dad guryahooda ku jiro oo hoolahooda oo xalaanaysanaayo oo lisanaayo inay guriga loo galay guryaha laga soo baahsay laga soo baahsaday barkinaa intay ka xireen tumoob iyo wadan dare ay ku geysteen yar oo aniga sii dhala iyo yar oo yar deriskii eh oo meeshaas guryahooda ah yaa haysta marka waxay ka haysteen nimanka oo gaalada goormay ka haystaan kalima daraad oo suwacli oowati oo laba saa iyo bar ilaa saddex saa intay dhahays dadka la kaxaysta midaa wiilkaadi ahay miya ha midaa wiilkay ahe anaa dhalida oo magisa la yidhaahdo cabdiraxmaan ismaan nuur oo la yidhaahdo anaa dhalay hoola hooska hoostooda maalle hoola hoos dilay moora meeshu waaye oo meesha oo iskoolka agtiisa ah dadka kale oo lala xirtay magacyadooda miyaad sheegi kartaa hayar dariskaybu asiga waay nin walaala lama guri oo isu dhegan waaye yarkal walaalkayga walaal waaye nima walaala ka ee waaye walaalka dhiil dhali wiilka aad dariska haysaan magaciisa muxuu ahaa sidi xasan cabdixamse waleeyar waa garta maxay tahay marka sababta loo kaxaysto nin oo waxa weeye mooti oo waxaas ka samaysnaay markaasuu gurigu galay mootadaalo qurigu ku shaqaynaay yarkan keen gaari yoonayta waxaa ku shaqaynaay oo hool jira ahay hoola maamulaay kan isin quriga guri waaye mootadaaliwaadiye bakaasi ayaa leeyahay bakaasida waxa ka samey gurigiisuu galay waxaa soo baasanaay biyii soo baasanaay guriga loogu dhaxagalay guriga laga soo saartay guriga xaggoo ku yiila markaa lagala baxay guri waxaa ku yaala oo meesha oo iskoolka oo daraata oo markoo iy- waxa soo tutuuraayeen oo meesha qaraxka ku dhacay oo iskool daanyere ha daarisalaam ha la laakiin daanyereba daarisalaam ay ku magaa dheer tahay ha isagana guriga ku jirta mooto guriga sii socday gurigiisa mooto samaysana gurigiisa ku noqday al- kiyaaweyn iyo waxay soo baxsanaay markii kiyaabada markaasa guriga ay sii galeen ninkii guriga ay kasoo kaxeeyeen xaggaa lala aada ogaanta een wiilkaadii iyo dadka kale oo dariska ahaay oo ciidamadan ay kaxaysteen waxay sheegayeen in awdhegi ay la aadsadeen awdhegigiina waxaa laga dood doontay wax mid warna kama hayno ilaa iyo hadda waran ka sugeen meel iyagii gaalada ay geysteen madaxugiina arag waa garta ciidamadani kaxaystay wiilashiina kuwa bangarafta may ahaayeen mase kuwo kale ay ahaayeen aniga heerbaadyo aniga dadkaas bangaraaf iyo inta ciida military iyo maxaan ka naqaana aniga xabada inay tuuladiidana xabad ay ka baxeen xabadaba nin walba gurihiis meesha jiitay xabadihi islaankii umadii dhagax laga yooniyey nin walba guryihiisuu ku jirtay ani hata yarka isku guri ma ani guryihiis xag buu jiraa ani beet guri aan ku jiray sababta ay ku kaxaystaan ciidamadan ay sheegaan maxay tahay iyayse arkeen dad kale la hadleen sama jiraan ayaka waxay ninka sii loo kiraystay ilaa hadda sheekho aniga maba sheegi karno nimankaas niman oonanta oo hoolile iska aho iyo nin qurmi iska gurnaayo bakaasiisa haysto oona waxba waxaas dhan shaqa aan ku lahayn shacab oo nin oo muslim ah iska iska shaqaysanayo maahan dadka oo maanta oo taa maana dadkan walaayada waayo iyo waxaas iyo mid lagu eertaagnayna ma aha waa garta ayagu waxay sheegeen inay niman al-shabaab meesha ka kaxaysteen marka maxaad ka leedaha warka wiilkaadu miyuu shabaab ka tirsanaa
wiilkay kolley muslimnimada hadday loo qabta maahan wiilkay shabaabda hadda waa sii jecliya laakiin muslimnimada hadday loo qabta dadka shaqaysanayo moogtahay nabadgelyadiis ammaankiis wixiisa oo nadiif ah shaqadiis haysto ay moogtahay ciidamadan een, dhibka kale deegaanka ka geysteen maxaad ka sheegi kartaa dhibka kale iyo hadda ka jeesta rasaastaas oo meeshaas ka fura iyo ilmaha labadan oo guriyo isku ee- oo- oo wateen iyo wixii gardara wixii xaq daray ay u wateen intaasaan sheegi karaa ani baahani waa cad magaa laakiin rasaas inay ummadda ood ay ugu qaadeen oo dadkii dhan dhagaheeda hataa rasaastaas la aadi ciidamadan ka waran hadda deegaanadan ay soo galeen een, sidee ula dhaqmaan dadka aniga magaalada maba tegno ani meeshaan nabadgelyo ammaana ku haysanaa wadaadana noo jooga ani wadaadana hoos kuwala dhex jirnaa wadaadadan ammaan balaaran ay leeyihiin aniga xajaaj rafaad iyo rasama lagu haya dadka la sheegay dadka haddii la kaxaysanayo kadibna iyagoon al-shabaab ahayn shabaab aad tihiin laydin leeyahay marka arrinkan maxaad ka samaynaysaan maxaad ka falcelinaysaan arrinkan laydinku sameeyey wallahi aniga arrinta u sameeye waxa waaye in oo sikada ah xaalad iyo ilmanka warfuxushad iyo waxaasina arimoona xaalad kulleba insha allahu ilaahay agtiisa jirta kolba walaagina kuwarsigeena nimankaas inay doon doonay on kale oo walaada inay kuwarsiin karna markase xaalad war naga doono ha horta sheega waxaan runtaan waaye shay wad ilaahay macnaha oo kor kusoo weji arrintiis moogtahay haddii marba maadaama oo ninka dhiigdeeba koo ilaahayna macnaha ka ilaalaamay qalbigiisa isuu sii geliyo wax kasta un baa ka dhaqaaqi doona ama usta moogtahay بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامه
munaasabad ka dhacday degmada jilib ayaa nagu soo maqan laakiin iminka dhismaha masjidka alhuda ayaa meel muhiim ah maraya waxaana guddiga iyo injineerka masjidkaasiba ay baaq muhiim ah u direen dadka muslimiinta ah waryaheena abubakar ibraahim geedi ayaa maanta gaaray masjidka waxaana uu waraystay guddiga bismiillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu aleyh wasalam ilaahay baa ku mahadsan masjid alhuda bilowgiisa waad ka warhayseen dadweynaha islaamka ah meel walbay joogaan caalamka alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waxaan hadda aan maraynaa salootadii koowaad oo biyaanada masaajidka macnaha talagalka inta lagu talagalay iyo inta hadda aan la dabacsannahay intaba horena waan u sheegna haddana waan ku celinaynaa baahida masaajidka noogu badan waa dhaqaalaha ilaahay baa ku mahadsanaya shacabka islaamka meel walboo jooga waxaan ka codsanaynaa inay dhaqaalaha ay ku darsadaan meel dhaqaala lagu darsado masaajidkan ilaahay ayaa ugu kheyr badan masaajidka waa socdaa degmada intay degan intay gudayaal intay islaam waxay ka geysteen way iska badan tahay laakiin weli wuu usii baahan yahay maxaa yeeley qaybtan hadda koowaad maraysa sida hadda aan guddigii iyo macalin injineerkii fadhi aan ka yeelanay karash wixii maaragtay soo gala iyo wixii ku baxay ayay noo soo bandhigeen waxa u dhiman iyo waxa hadda ku baxayna waa waxaan iisu dhoweyn waxaa hadda ku baxay saddex ujubaarkeeda ayaa inoo dhiman biyaanadii koowaadaan maraynaa mid labaad waa noo cilaamaysan tahay mid saddexaad waa noo cilaamaysan tahay saan hore u sheegnay injineerka inta qalab meeshaan ou la imaaday qaldayaashii weeshkii intaasoo dhanba ilaahay dartiisa ayuu oogu caawanay masaajidka qiimahaan wuxuu ku qaateen waa dadka badankood way og yihiin waxa ka shaqaynaayo aad ayay u tiro badan yihiin maanta hadda masaajidka aan shubayno tiro la-eg konton iyo dhowr qofood ayaa ka shaqaynayso ilaahay baa ku mahadsan idaacadda alfurqaanna aad bay u mahadsan tahay maxaa yeelay qabanqaabada ugu weyn oo wacyigelinta maaragtay bulshada gaarsiinta islaamka meel walboo jooga ayada ayaa xibin weyn ku leh annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay islaamka u soo adeejiyo masaajidkan oo ay dhaqaale ahaan ay aad ugu qayb qaataan biyaanadii koowaadaan hadda maanta shubaynaa tii labaad waan ku talagalsannahay waxaanu u baahannahay oo xooggayna oo yahay dhaqaale meel walboo islaamka jooga inuu ilaahay maaragtay dartiisa ay masaajidkaas wax ugu soo darsadaan maasha allah cabirka guudo misidka waa soddon iyo afartan sinti banaas shan iyo toban iyo afartan sinti oo ka kooban yahay masaajidka ballaca waa shan iyo toban iyo afartan sinti dhirirka waa soddon soddon meetar afartan sinti a la socoto waa ballaca masaajidka inta uu ku fadhiyo tiro koob haddaad samayseen tirada shaqaalaha ka shaqaynaysa masjidka macal injineerka marka lagu daro maasha allah inta annaga aan ku imaano injineerka oo watuu hogaaminayo oo kor safar ahaan ku imaatay waa soddon injineerka ayaa soddon iyo kow ku ah inta ka shaqaynayso faryaamo le feerayoole le letarajista le fuundi le shaqaalo le waa intaa laakiin inta kaleo kaalmada masjidka maaragtay usoo ilaahay dartiis usoo baxday waan dadaan la tirikoobi karin sharaxaad yar iyo sawir guud haddii aad naga siiso masjidka maanta sida aad sheegtay waxa uu gudbayaa marxalad cusub wax yar sharaxaad kooban marka naga sii waxyaabaha shanqaraaya iyo maxay yihiin shaqadaa socota hadda maxay tahay injineer maasha allah shaqadaa hadda socoto waxaadda dhawaaqood aad maqlaysid waa matooradii magacooda la yidhahda qaldayaasha wiishkii jaayga qaadaya oo korgeynaayey iyo waalashii soo celinayey dhawaqaani waxa kugu soo dhacayo waa shaqaalihii waxaana waa matooradii oo mishimadii maaragtay jaayga iyo carrada iyo shamiindada isku khasaayo isku shiidaayey midkaas cusub oo kor ka muuqda oo waxays hadda weli aan masaakow lagu arkinoon aan ugu talagalnay masaajidka alhuddaa inaan boqolkiiba boqol aan ku caawinan ugu talagalnay waa wiish wiish ayaa la yidhahdaa wiish gacmeed kii weynaayo maaragtay kataribeladii wax qaadi jira maya kan waa jaaygaas yaa loogu talagalay wiish gacmeed baa la yidhahdaa
bulshada muslimiinta ku dhegaysanaya maxaa ugu baaqaysaa islaamka meel walboo jooga waxaan ugu baaqaynaa aakhara iyo adduunya ninkii doonaayo masaajidkaas alhudaa maanta ayuu u baahan yahay kaalmo dhaqaaleed ina lala soo gaaro gacan ilaahay baa nasiya annagaa siiga filan laakiin waxaan u baahannahay waa dhaqaale adduunya iyo aakhara ninkii doonaayo masaajidkaas wax lahuba waa asaga wax lagu darsadee asaanow qaar badan ah lagu soo darsado dhaqaale dal iyo dibad islaamka meel walboo jooga iyo intiina danaynaysaba intaas ayaan ka codsanaynaa shaqaalaha aad hormuudka u tahay maxaa ugu baaqaysaa ayagana ayagana waxaan ugu baaqaa inay adkaystaan isdhiirigeliyaan is adkeeyaan maxaa yeelay wax laga shaqeeyo baytullah ayaa ugu khayr badan inay maaragtay aysan daciif noqon mar walba aysan gadaal u noqon shaqadoodana hore u wataan oo ugu baaqaa
shidagay wal habi nusnusna tuuriyin madiyo tuuriyin weli innagoo la fadhinno guddiga masjidka iyo injineerka waxaa xafiiska soo booqday haa may mbiyay beerto oo ana laha shiido iyo masaajidka halhambiyo haddii boqol nagat haddii boqol iyo konton kaare ka nagat haddii kubadata masaajidka walaayabiya ka jar halhambiyo eri antaas ley wal kale oo ana jarang male laakiin antaasaa yaa u imaaday
bismillah insha allahu tacaala ilaah waa mahad iskale uma insha allahu tacaala idaacadda alfurqaan eena soo booqatay dhammaan howlwadeenoodoo dhan insha allahu jazakum ullah khayr walaalka insha allahu tacaala aan hadda aad la kulanteen wuxuu sadaqaystay dhul oo dhagax uu ku yaallo in loo bixiyo dhagaxaas oo masaajidka loogu daro sidaas ayuu haddana soo gaarsiiyey insha allahu taasna dee kulley baahida dhagaxana weli way taallaa oo ma dhammaanin masaajidkii marka waa ka guddoomaynaa insha allah mujtamaca khayr allaha siiyo dal iyo dibadba waxay la socdaan maraaxil walba uu masaajidka uu maraayo waan u soo bandhignaa marka haddaba kolley marxaladii waxaan u gudubnay oo shubka oo dabaqa laga sii saarayay ayaa maanta noo bilaabaday insha allahu dhaqaale ahaanna wixii baahidiisa ah oo masaajidku hadda weli kowma joogto waxaanu ku qiyaasnay lacag sagaashan kun oo dollar in hadda baahidiisa ay usii taagan tahay marka waxyaalihii deymihii iyo waxyaalihii aan soo qaadqaadnay weli waxaana deyn baan ku soo qaadnaa qalabka aan ku dhisayno waa maanta sii bixi waxayna soo gaadho inaan kusii bixinno haddana wax kale aan soo qaadno sidaas ayaan ku wadnaa marka qiyaasta ugu dambaysa hadda insha allahu tacala aan isla meel dhignay lacag intaas leeg haddii ilaahay gacanta noo soo geliyo waxaan jecelnahay deymahana inay naga hadhaan dhismuhuna maaragtay uu noo dhammaado ayaan maaragtay insha allahu tacala si fiican ugu gabagaboobo ayaan rajaynaynaa marka mujtamaca muslimiinta meel kasta ay joogaan ee na maqlaaya mar walba waan ku celcelinaynaa wixiina soo gaadhay insha allahu tacaala jazaahum allah khayr waan ugu ducaynaynaa ilaahayna inuusan insha allahu tacaala qiyaamo ugu shafeeco oo maaragtay sadaqadii ay ku badbaadaan ilaahay uga dhigo waan ugu ducaynay leylan wanahaaran inta dambena inaysan halkaan nooga hadhin oo intii haddana deegaanka nala joogana indhahooda macalimiina inta kalena kulley insha allahu tacaala khayr allah siiyo idaacaddaaba gaarsiinayso iyagana way arkayaan aragtidaas inay wax ku qaataan ee wax noolaga sii qabtaan ayaan rajinaynaa insha allahu tacala taasaanaan ka codsanaynaa sida uu sheegay injineerka masjidka hadda waxa uu ka gudbay marxalad qiimo ahaan meeqaa ku baxday marka ilaa hadda intaan marayno boqol iyo labaatan kun oo dollar marka laga reebay soddon kun oo deyna oo ku cayman boqol iyo labaatan kun oo dollar lacagta hadda uu sii maraya ka mid tahay maarata insha allahu tacaala waxaa yar baa raacsan oo aan saas u badnayn oo boqolaal ah boqol iyo labaatan kun boqol lixdan iyo sagaal dollar waa inta hadda marxalad ahaan uu marayo marka laga reebo soddon kun oo deyna marka laga reebo halkaasuu maraya muxuu u baahan yahay dhaqaal ahaan marka masjidka hadda xilligan la taagan yahay dhaqaalaha hadda aan qiyaasanay waa lacagta aan kuu soo sheego oo sagaashan kun oo dollar waa baahida hadda uu u baahan yahay oon rabno inaan kusii wadno insha allahu tacaala hamigiina muxuu yahay hamiganagu insha allahu tacaala maadaama guriga uu iska leeyahay boqorka allah subxaana wa tacaala cabsi nagama hayso in macnaha ama aan ka niyad jabno ama uu dhismi waayo maya boqol boqol weya hamigay waa aad iyo aad inuu ilaahay dhisanayo dhammaystiranayo muslixiinta saalixiinta mu'miniintu intay badan yihiin inuu dhismaayo aad bay rajadayda u fiican tahay saasoy tahay waxbaa na soo gaaraya hadda dhagaxaad arkayso shanta doolar tobanka doolar labaatanka doolar way iska soo dhacayaan iyo boqolka doolarba marka hamigaygu aad iyo aad buu sarreya insha allah dad badan oo muslimiin ayaa ka qayb qaatay dhismaha masjidka alhuda ee degmada saakow ma jiraan dad aad si khaasa u xusaysaan mujtamac insha allah nooma kala sokeeyaan laakiin insha allahu tacaala dad waa jiraan macnaha lacag yaroo kuusan oo kale soo dhiibay dad dadkoodu dhinteen oo kale oo ugu dambeysay maaragtay insha allahu tacaala reer cabdinuur shan kun oo dollar walaalkooda u dhintay ay maaragtay u bixiyeen meesha keliya aan hadda marka aan taaganayno maaragtay aan toobinkan ku hayno midaas way ilaahay inuu ugu naxariisto aanaan hilmaamayn marka rag badanoo muxsiniina waan rajaynaynaa in lambarkaas ay ka kormaraan insha allah akoon laydinkala soo xiriiray iyo nambar ma leedihin ha waan leenahay insha allahu tacaala lambarka telefoonka haddaan sheegno waa shan shan toddoba lix lix labaatan iyo shan akoon lambarna waa soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed kuwaas ayaana lagala soo xiriir karaa insha allah ummadda ku dhagaysanaysa ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah iyo sidoo kale dibadaha maxaa ugu baaqaysaa insha allah waxaan ugu baaqayaa kolley haddee nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii inay dhab ahaan u qaataan intii mu'miniina ninkii gurigaa ilaahay dhisay in jannada guriga looga dhisaayo marka jannada haddee adduunka waan ka tegaynaa guryahaas inay dhistaan insha allahu tacaala taasaan ugu baaqay insha allah بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
munaasabad furitaan u ahayd maxad lagu baranayo luuqadda carabiga ayaa ka dhacday degmada jirib waxaana munaasabadda ka soo qayb galay culumaa udiin salaadiin waxgarad iyo marti kale kelimaadkii la jeediyey ayaan toos ugu dageli doonnaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa isna goobjoog ka ahaa munaasabadda waxaana shiikhu uu goobta ka soo jeediyay kelimad ku saabsan duulaanka lagu soo qaaday luuqadda carabiga bismillahi raxmaan raxiim sala allahu calaa nabiyina muxamadin wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd intayna wax kala gelin kelimaddu kolli waxaan loogu talagalay bal inaynu waxoogaa iska dhahno atacriib luqada carabiga inaynu kor u qaadanno iyo barashadeeda iyo dhiirigelinteeda mawduuca intaynaagan waxaa muxaadaro xambaarsan boorka halkan idinku qoran waa muxaadaro dhammaystiran anaa xataa ka faa'iidaystay marka waxaan rabaa horta boorka inaynu kor istaagna insha allahu tacala wax yar kolka horeeto magacii ciwaanka guud weeyaan maxad alimaam alasmaaci waa magaca guud litacliimi lugati alcarabiyati ligayri nnaadiqiina biha barashada luqada carabiga ah dadka aan carabiga ku hadal haddana hoosta waxaa lagu qoray alluqa alcarabiya dhinaca midigta waxaa lagu qoray cizatii fii luqatii intaa keliya ka waran sharaftaydu waxay ku jirtaa luqadayda hoos baa loo dhaadhacay waad ujeedaa waxaa isugu xidhan fallaadh baa la isugu xidhay halkan waxaa lagu qoray luqatii hiwaayatii luqadaydu waa hiwaayadayda hiwaayadu waa maxay waxaan xiiseeyaaba ma jiro oon luqadayda ka ahayn luqadaydaan xiiseeya lianna luqata alcarabiya waa luqadeenni waahiyo hiwaayatunaa iyada ayaan xiisaynaynaa halkana haddana shagaar yar laynoogu dhigay kor waxaa la saaray naxwadii baa loo galay inna wa akhawaatuha baa la galay ina tansabu lisma wa tarfacu lkhabara ajrumigaad ugu tegi doontaan ad kaga dhargi doontaan halkan waxaa la geliyay shagaar qurux badan waxaa la yidhi hiya luqat lqur'aan waxaa laga soo hadlay maxay alluqa alcarabiya soo mahay maxaa lasoo yidhi hiya luqat lqur'aan dhinacana loo soo gudbay waxaa la yidhi hiya luqatu nabiyina muxamadin sala allahu alay waslm waa luqadii nabigeenu ku hadlayay waa la sii waday xaggana loo sii gudbay maxaa la yidhi haddana hiya ereygaa u fiirsada hiya wallaahi waa saas luqatulmuslimiin weerarka inagu dhacay gadaal baan uga tegi doonaa xaggana loo soo gudbay luqat lqur'aani yaa shamsa alhuda saanaka araxmaanu min kaydi lcida luqat alqur'aani qur'aanka luqadiisiyey yaa shamsa alhuda hanuunka qoraxdiisiyey hanuun oo dhanba qoraxdiisiyey saanaka araxmaanu allaha raxmaani ha kaa ilaaliyo min kaydi alcidaa dadka shirqoollada wada cadowga shirqoolka ku wada shirqoolkiisa allaha kaa badbaadiyo shirqoolkaa way la dhacday allaha inaga dhigo kuwii badbaadin lahaa shirqoolkaa way ku dhacday halkan wuxuu yidhi gabay kalaa lagu keenay muxuu yidhi laa talumnii fii hawaaha ana laa ahwaaha siwaha ha igu ceebaynin hana igula dagaalamin inaan luqada jeclaado oo keli ta luqada jacaylkaan jecel ha igula dagaalamin ciladu maxay tahay ana laa ahwaaha siwaha cid kaleba maba jeceli anugu ayadaan jecelahay waa laga sii degay lastu waxdii aftadii biha aftadiiha kulluna alyowma aftadiiha halhays wanaagsan weeye inay shicaar inoo noqoto ma ihi keligii ka naftiisa ku furanaya dhammaanteen waxaynu nafteenna ku furanaynaa maxay luqatlqur'aan baan maxaan ku furanaynaa nafteennaan ku furanaynaa intaasi waa inta boorhkiina ku taala waana muxaadaro dhammaystiran ikhwaani waxaan leenahay sida aad la wada socotaan waxaan la kulannay caalam alislaami biakmalihi waxay gaalada ugu magac dartay alisticmaar xaqiiqatanna muxuu ahaa alistikhraab ummad islaama oo dhisan oo dowladla oo khilaafo soo haysatay ku dhow muddo sideed boqoloo sana laa ilaha illa allah wax ku maamulaysa ayaa adduunyo u jeedsatay waxaana ugu dambaysay khilaafadii weyneyd ee loo yaqaanay khilaafat alcuhmaaniya ay xaruntooda ahayd istanbul iyo waxaa lasoo afjaray afartii reer yurub ka takhalluseen intii horeeto reer yurub say u dhantay jizyadaa laga qaadayay maraykanka magaalada lagum washington ninka hadda loogu magac daray suldaan qaanuun baa ka qaadi jiray jizyada ka qaadi jiray welibana sufunta doonyihiisa ka qaadi jiray maaha dowladda weyn doonyaha muslimiinta ka qaadi jiray waa maraykanka maxaan ku idhahdaa maali gaar bay u gacan tahay jazaa'ir gaar bay u gacan tahay nigeria gaar bay u gacan tahay tunis gaar bay u gacan tahay senegal gaar bay u gacan tahay dhammaan waxaa la soo celiyay luqatul amaasiic wixii loo yaqaan luqooyinkii sawaaxiliga ahaa iyo luqatul amaasiic oo barbariyiinta berigii hore ay ku hadli jireen ayaa kor loo qaaday luqadii carabiga ana hoos ayaa la geliyay cid ku fahmaysa waa inta thaqaafada leh ee jaamacadaha islaamka hareeshaba luqadii carabiga ku soo hadhay intii kale waa laga dareeriyey taa keliya maaha innagan aabbayaasheen markay qoranayaan xuruufta caadiga ay warqadaha isu qorahayaan maalan saylad buu yimid ari buu gaday amba maxaan ku dhahdaa reerkiibu u soo adeegayaa bakhaarku wuxuu wax ugu qori jiray luqada carabiga xuruuftu waa soomaali waxaan ka iibiyey xurufta fiiri waa carabi xuruftu waa carabi laakiin dhawaaqa muxuu yahay soomaali waxaan ka iibiyey shan kiish oo sonkor ah waxaan ka iibiyey laba kiilo oo milixa iyo hal kaartoonoo ooma anaa soo gaadhay haddadan aan nool lahay jabuuti bay ka jirtaa soo inala muuqdaa soomaaliyaad ma inoo muuqata jabuuti bakhaaradeedu say u dhan yihiin luqada carabiga kuu qoran lakiin xuruufta waa soomaali qof kastoo alifbaa yaqaanaa wuu akhriyi karaya shalay bay ahayd waddankeenna hargeysaan la sheegi jirin bakhaarkii ugu horreeyey ee bidix waxu qora waa la garanaya hebel buu habal leeyahay ummadda lagu soo duulay baa halkay maraysaa duulimaadki maanta waxay taagan tahay maqdisho ugu yaraan afartan jaamacadood baa ka jira jaamacadaha biakmalihim luqal ingiliish baa lagu dhigaa xataa jaamica alislaamiya oo diin laga dugsanayay waxay noo sheegeen nimanka meelaha jooga ee maamulayaasha ka ah xataa qismu shareeca iyo qaybtii adabkaiyo luqada carabigeed in bilaash laga dhigay bal in luqada carabiga ciddiga tan la arko halka jaamacadaha qaybahooda kale labaatan labaatan laga qaadaya ardayga tan bilaash baa laga dhigay cid soo xaadirto odhanaya maxaa keenay jaamacaddii inay sidaa noqoto dugsigii dhexe sare dhammaan waxaa laga dhigay ingiliish baa laga dhigay xataa ibtidaa'igii baa ingiliish loogu soo daray hargeysay arrintani ka socotaa boosaasay ka socotaa baydhabay ka socotaa kismaayoy ka socot muqdishona warkeeda daa ummaddeennii waxaa looga dhigay shalay waxaan odhan jiray markuu soomaaliguna soo galay war hebelow maxaad dhiganaysaa farhunguri baan soo baranaya farhunguri baa loo yaqaanay soomaaliga farhungurigii baa maanta diin iyo tacliin iyo aqoon la inooga dhigay war waxaan leenahay reetolkayow horta luqadan carabigii aakhirkeedana way noqon doontaa farhunguri oo diintana ayadaa lagu ilaalin hungurigan ayadaa lagu ilaalin doonaa dhiigga shuhadaday qabanaya iyo diintoo dhan baa ku noolaatay diintana aasaas waxaa oo luqada carabiga ah intaan luqa carabi ahoo qasabood farhunguri kaa aadan gelin to ilaahay darti kaa ood ajri ka helayso luqadii qur-aanka aynu wada dhiganno waxaan kusoo gebagabayn lahaa reetolkayow luqadu way inaga ag buuxdaa boorsooyinkeenu ku wadanaa jeebooyinka ku wadanaa haddaad naxwada la raadsato sida hadda halkay noogu qoran inniya tawkiidkeediiy mutadihii khabarkii iyo jaara majruurkii iyo tacalluqiisii aad raaraadiso naxwada weligaa gaar baad u haysan carabigiina gaar baad u hayn doontaa warqadaha waa laguu qori doonaa haddaad rabta inaad adigu bahasha sheekheedii noqoto anugan xasuustaa kelimadii ugu horreysay carabigan bartay ismac baanu bartay carabigan aad baan u jeclaa qof kasta ismac baan ku odhan jiray qof kasta kelimadaad ku hada soo baratay maanta kula hadal idinka dhexdiinana qolyada meeshan dhigaysa oo macallimiintu ka mid tahay waxaan kula dardaarmi lahaa athnaa'a adaraasa wa athnaa'a almadrasa cashirka dhexdiisa aslan luqatu lkhitaab inayna noqon luqadii degaanka lagaga hadlay ee luqada carabiga lagu hadlo usbuuc baad dhagaha taagi doontaa hal usbuuc amba laba usbuuc buu ardayga xataa aan weligii carabi maqan dhagaha uu taagi doonaa wixii ka dambeeyana kayd bay noqonaysaa qalbigiisa ku wada xaadiraysaa subax damban wuu soo tuuri doonaa guryaha dadka joogaana ha isku dayaan saddex saddex intay isu ballansadaan inay carabiga ku hadlaan bil raggii ku wada hadla bil keliya ataxadda bil keliya ee taa saddexda wiila isballansata amba saddexda gabdhooda isballansata ee yidhahda luqada aan ku wada hadlo guryaha dhexdooda waxaan hubaa in ay maalinta dambeeta ku noqonayaan baxar baratical baan taa u aragnay wajazaakum allahu khayr waxsan allah ilaykum sallallahu alaykum dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ah suldaan cabdiqani cabdullaahi maxamed gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wcala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu alxamdu lilah allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda maantad iskale ina soo waafajiyey xafladan ee lagu furaya macadka alimaamu alasmaciy litacliimi alluqa alcarabiya likayri naadiqiin biha mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa mujaahidiinteenna xarakatu shabaab almujaahidiin hogaankeeda si guud wilaayadeenna jubba alislaamiya maktabkeenna tarbiyat watacliim maamulka idaarada markaskeennan alxikma macallimiinteenna iyo waalidiinteenna iyo ardadeenna iyo cid kastaoo iyo culimmadeenna rabbaaniyiintaa iyo cid kastaoo xafladdan ka qayb qaadanaysa intaa kadib wayna mudan yihiin dadkaasoo dhin loo mahadnaqo maxaa yeele nabigu calayhi salatu salaam wuxuu yidhi qofkii wanaagsan waa wanaagsan tahay dhaha qofkii xunna waa xun tahay dhaha dadkaasoo dhan khayr iyo wanaag bay ka shaqeeyeen ilaahayna miisaankooda xasanaadka u saaro xarakadana si guud khayr laha siiya ee waxay maalinba albaab hor leh oo khayra ayay ummadda muslimiinta u furaysaa oo akhradii adduunkooda maaratayay u wanaajinayaa waxaan ognahay maalaweyd jaamaca maaratayay in la furay jaamacad ay ka qalin jabiyeen arday maantana macad luqal carabiya lagu baranhayo oo muummadda macadka iyo luqal carabiyada ay culimada ka sheekeeyaan ilaahay khayr banaa siiye intaa kadib waxaan dadka muslimiintaa ee soomaaliyeed ama sharqil afriqiya leenahay aan ka faa'idaysana sida culimmadu inoo sheegeen wakhtigeenna aan baranna luqadeenna oo luqatu diinteenna luqadii diinteenna annagoo odayaashii ah waxaan ugu baaqaynaa markaa dadka si guud in laga faa'iidaysto fursaddan waxaana runtii anaada u faraxsannahay oo munaasabadan maaratayna farx gelinaysa horeyna aan mar kalena halkan uga sheegnay in dadka baranaya luqa alcarabiya ay hadda u badan yihiin gabdhaha dibidhici ku dhacay gabdhaha ayaad moodaa inay soo kabayaan oo fursad maaratay wanaagsan bay hadda heleen waxaana muuqanaysaa dee gabdhuhu hadday diinta fahmaan waa aasaaskii guriga iyo ummadda asaaskeedii qayb ka mid eh inay wax badan inoo wanaagsanaanayaan wayna inoo wanaagsanaadeen runtii caruurtan quruxda badan ee dugsiyada iyo macaahidda iyo baranaya hooyooyinkaasa sabab ilahay wadhiga soo saaraya khayr laha sidaan leenahay gabdhaha iyo hooyooyinka soo xadiray ee macadkan ka qayb qaadanaya annaga laftannadu odayaal ahaan waxaan ka mid nahay ardadays qoray ee rabta insha allah macadkan luqa alcarabiya inay ka takharujaan oy wax ka bartaan ciidamka ilaahay iyadoo ay tahay ciwaankeennu cizati luqatii uu shacaarkan nou yahay ayaa haddana odayaal haddaan nahay waxaan rabnaa inaan dhahno kunuu miluna dadku inay nagu daydaan qudwa xasan inaan u noqono ummadda odayaal baan nahay nuqa baan nahay haddana laabiga fadhiisana waxma baranayno ilmaha iyo haweenkii ortax soo barta sax maaha taasi waxaan sheeganayno oo inaan kurkii iyo imaamkii iyo ummaddii odayaashoodii nahay waa in maaragtay aan wanaagga u horumarnaa oo waxbarashada u horumarnaa oon ilmaha iyo haweenka iyo maaragtay dadka aan mas-uulka ka nahay annagu ka horaynaa oo annagoo kala noqdaan ay nugu daydaan gacantii dhaqan baa wax dhaqda dhammaan marka odayaasha nuqabada iyo muslimiinta kale waxaan u baaqaynaa in iyagu maaragtay ay safka soo buuxiyaan oo macadka la yimaado oo wax la barto fursaddani mar walba ma jirayso
ugu dambayntii ardayda macadka ayaa waxa ay ka warbixiyeen furitaankan macadkan iyo siday u arkaan acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim halkan waxaan kasoo jeedinayaa kelmado yar kelmadahaas oo ah furitaanka maxadka taas oo aan ku faraxsanahay furitaanka la furay annagoo ah lix biloodoo hore ay noo soo dhammaatay haddana aan jecelahay muddada sanadka ah ee inaan ku dhammaystirano haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad waxaan ugu hambalyaynayaa walaayada islaamiga ah ilaahay subxaana wa tacaalaa ha naga dhigo kuwii darta carabiga iyo qur-aankiisa kariimka intaba waxaan ugu baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed in ay bartaan carabiga noqdaanna kuwii ka aflaxa insha allah walaayada islaamka waxaan ilaahay uga baryayaa in ay noqoto midda meel walba uu ka taagmo raayadeedu caalamka adduunka ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaan gaalada iyo inta la jirta iyo inta jawaasiisu aana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu hallako iyo baaba inuu ku rido karoonaha kusoo labakacleeyay gaalada iyo maraykankana in ilaahay usii boqol jibaaro ayaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa islaamkana in ilaahay subxaana wa tacaala uu adkeeyo tiirkiisa iyo towxiidkiisa ayaan ilaahay uga baryayaa in uu raayadayada islaamka ilaahay noo adkeeyo ayaan ilaahay ka baryayaa maxay ahaytay inta dhaawac ah oo islaamka ah in ilaahay dhaawacooda uu tayasiiro oo bogsiyo caafiyo ayaan ilaahay uga baryayaa insha allah sidaa iyo nabadgelyo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maanta halkan waxaan isugu imaanay macahad lagu magacaabo alimaamu asmaci lagu baranayo luqat alcarabiya waxaan u baranaynaa inaan ku faano qur-aanka kariimka shucuurteedu way aada u fiican tahay maadaama luuqadayna aan baranayno luuqatulislaam luqatulqur'aan macnihii luqatul ahliljanna waxaan ugu baaqayaa inay ii sheegay ay soo xaadiraan ay luuqadooda ay bartaan si u fahmaan luqatulqur'aan
magacay waa mariim cabdirasaaq iftitaax macahd alimaam al asmaci tacliimi luqati alcarabiya ligayri naaduqiina biha cizatunaa fii luqatina luqatunaa hubiyatuna allugatu alcarabiya hiya luqatu lqur'aan hiya luqatu nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam hiya luqatu lmuslimiin luqatu lqur'aani yaa shamsa alhudaa saanaki araxmaanu min kaydi aladaa wa akhiiran tacallamu alcarabiyata fa inaha min diinikum لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
dhegaystayaal gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay arday dhammaysatay fatrada koowaad barashada culumta luuqadda carabiga ayaa xaflad loogu qabtay deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose xafladan ayaa ka dhacday gudaha macadka khaliil ibnu axmed al farahidi waryaheena maxamed ciise oo goobjoog u ahaa xafladda ayaa warbixintan nooga diyaariyey
عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية
munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen culimo waxgarad mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyo martisharaf kale laguna maamuusayey arday dhammaysatay fadrada koowaad ee barashada culuumta luuqadda ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee hoostaga baraawe xafladan ayaa ka dhacday gudaha macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi oo ah macad lagu barto culuumta luuqadda carabiga goobta ay ka dhacaysay xafladda ayaa ahayd meel aada loo soo qurxiyey macadkan ayaa waxaa dhiganayay arday isugu jira wiilal iyo gabdho waxayna dhammaysteen fadradii koowaad iyagoo qaatay ilaa saddex kutub oo ka mid ah kutubta luuqadda carabiga maamulaha macadka ayaa faahfaahin kooban naga siinaya waxay qaateen ardayda isagoo sheegay in isdiiwaangelinta macadka ay furan tahay oo qofkii daneynaya uu ka faa'iidaysan karo macadkan marxaladii hadda aan ku qaadanay amba ardayda aan ku siiyey waxay qaateen kitaabka matnul ajrumiya iyo nadmigiisa iyo qawaaciddii iyo icraabkii intaas ayay qaateen ardayda oo arrinkaa ka qayb qaatana toddoba iyo soddon arday intaas bay ahaayeen toddoba iyo soddonkiina waxaa isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa isugu jiray marka alxamdulilaah ilaahayna waa uu nagu guuleeyey haddana diyaar waxaan u nahay marxaladii labaad inaan u gudubno insha allah dadka amba ardayda waxaan dhihi lahaa oo kutubta ka faa'iidaysta iyagana insha allahu tacaala fahamkooda aad u wanaagsanaa jasakumullah insha allahu taala waan soo dhaweynaynaa haddii ilah weydo insha allahu tacaala ardayda dhammaysatay fadradan waxbarasho ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed muujinaya qaar ka mid ah wixii ay barteen intii ay ku jireen fadrada koowaad ee macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi alxamdu lilaahi aladii carab lana calaa lisaani nabiyi alkariim raaca alislaami warafaca manaara alculamaa على سائر الأنام ونصبهم نوره استضاء به وقبض أولي الجهل والارتياب وجزم بواتر السيوف آل الشبك والضلال والصلاة والسلام على قاتم الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الميامين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن النحو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى منه نستمد العون ونستلهم القصد ونرجع إليه في دليل مسائلها وفروع تشريعها ولن نجد علما منا يستقل بنفسه عن النحو أو يستغني عن معونته أو يسير بغير نوره وهداه فأن ندرك كلام الله تعالى ونفهم دقائق التفسير والأحاديث بغير فهم هذا العلم العظيم إن هو ميزان العربية ووسيلة المستعرب وسلاح اللغوي وعماد البلاغي وأداة المشرع والمجتهد والمدخل إلى علوم عربية والإسلامية جميعا الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوي فأشربت معنى ضمير الشاني فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مضروبا أشد الطلب من الورى حفظه اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم
halkan waxaan kasoo jeedinayaa sharax ka mid a abwaabta jurumiga waana baabka icraab baab licraab baabu khabr lmubtadaci maxduufin taqdiiruhu hada haa xarfu tanbiih daa ism shaara mabniya cala sukuun fi maxali rafci mubtada baabu khabr mubtada marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirih baabu mudaaf alicraab mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jarihi kasratu إعرافة لغة أهم حلويق عن البناء اصطلاح تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا وإثبات كل ما الكلمة آخر كذا وحانك إن إثبات الكس عوامش قليسات بفعلك لفظي أهان أي تقدير به لفظ وحالها ما يظهر أثره في آخر الكلمة وحو حركيس كسر موقظ الكلمة آخر كذا تقدير وحالها ما لا يظهر أثره في آخر الكلمة مذن أثر كيس كسر موقع الكلمة آخر كذا lafdiga misaalkiisa waxaa jaa zaydun zaydun waxaa gale ficil maadiga ee ka hormara waana faacil sida zaradin waa marfuuc xarakadana way ka muuqataa zaydun damateen ayaa saaran midda taqdiirkana waa jaa muusa oo kale jaa adiica ka hormartee muusana waa muqadar way ku qadaran tahay xarakada oo xaraka kama muuqato saasna waa faacil ay ku tahay faacil marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha tacadur taqaadiirtan waxaa loo qaybiyaa saddex تقدير التعذر تقدير الثقل تقدير التناسب تقدير التعذر حل كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة اسم كالصور إعراب حرف قدم بينه ألف حرف الكهرين فتحة وسارين موسى يعني مثاله تقدير الثقل كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر واسم كالصور معربة waxaa ugu danbeeyan yaa laasima ah waxna ka horeeyihiin kasro sida qaadi oo kale inay xarakad kasoo muuqatana waxaa u diida hiqal oo qaadiyo lama dhihi karo taqdiiru tanaasub waa taqdiirka ugu dambeeya misaalkiisana waxaa hulaami oo kullu ismin mucrabin udiifa ilaa yaa lmutakalim ism kasta oo licraabo laakiin yaa lmutakalim loo idaafeeyay sida hulaami abi akhi oo kale hulaami waxaa u dambeeya waxaana ka horeeya kasro xarakadan ay ku qadaran tahay sidoo kale waxaa kelimad qayim ah kasoo jeediyey goobtaasi sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuu sheegay in shisheeyuhu ay ku soo duuleen waxbarashada sidaba ay dhulalka muslimiinta ugu soo duuleen wuxuuna ardaydu ku bogaadiyey inay dardargeliyaan waxbarashada jawaanib kala duwan baa looga soo duulay islaamka min naaxiya alluga alcarabiya ama turaadka islaamiga ah oo dhan ay ku soo duuleen gaaladu oo ay ka mid tahay luqada carabiga ah tarawaadkii muslimiinta siday u dhacayaan oo kale iyo dhaqaalihii muslimiinta sidaasoo kale turaafkiisii iyo dhaxashii islaamka dhaxalkiisii way dhaceen wey hor bay usoo duuleen markaasay waxay aruursadeen culuum tii islaamka oo dhan hadday tahay tii luqada luqada carabiya tii aqoontii diinta islaamka fiqiga iyo culuumtii sharciga ahayd hadday tahay adib walhandasa wax walba ayagaas ayaa dhacay oo ku xayiray makaatib ayagu ay leeyihiin dhammaan maqduudaadka islaamiga ahu oo diintan islaamka hadday tahay luqada alcarabi luqa alcarabiya hadday tahay hadday tahay culumta sharciga fiqiga iyo axaadiiska iyo tafsiirka iyo tibiga iyo handasada iyo wax walba maktabada ku yaala wadamada ajnabiga ah sida maktabada la yihahdo leningrad la yihahdo maktabatu berlin wa baris wa london wa america nin baa wuxuu ka sheekeynayay booqday maktabad ku taala dalka maraykanka ilaa saddex maktabadood oo wuxuu leeyahay mid kamid ah ayaan tegay oon booqday anigoo rabaa inaan bal ka helo macluumaad wuxuu leeyahay ilaa lixdan kun oo maqduudo ayaa taallo weli waana maktabada ugu yar buu leeyahy maraykanka saddex maktabadoodba ku taallo oo lagu ururiyey maqduudaadka turaadka islaamiga ahay oo dhan wuxuu yidhi waxaa taallo weli halkaa maktabado aan galay lixdan kun oo maqduuda ayaa taallo matbuuca aan ahayn kutuban la daabicin oo siday u qoreen culimada islaamku weliba luqa alcarabiya iyo funuunteedii kala duwanaa haday tahay naxwa iyo sarfi iyo balaaqa iyo muxuu ahaa wixii loo yaqaana mandiqa ayuu wuxuu leeyahay keliya intaas culumta keliya waxaa taaloo leeya lixdan kun oo maqduuda oo ku saabsan luqa alcarabiya nimankaa meesha ay ku xareeyeen ay ku xaseysteen cid walbee tagta meesha waa lagu soo dhaweynayaa markaasaa loo khidmaynayaa marka waxay rabaan marka inay inta diraaseeyaan diinta islaamka markaana ay ummadda ku dabagediyaan bay rabaan juhuudan caadi ahayn bay bixinayaan gaaladu say diinta u dabargoyn lahaayeen annaguna waanu hurubnaa weeye waa iska seexanay wax horumarin ah xagga aqoonteena kuma samayno marka dadkii jahligooda isaga sugan yihiin inay luqadii carabiga bartaan way ka caajisayaan culumtii fiqiga iyo sharciga islaamka jahli baa lagaga sugan yahay hadday tahay wax walba culum alxadiid wa culum tafsiir wa culum usuul fiqhi wa culumuhu waxaasoo dhan baa inaga maqan marka dee dullaabta waxaa laga rabaa gaar ahaan dumarku inay u istaagaan siday u nooleyn lahaayeen turaadka islaamiga ah ee baaba-ay hadda ragga wax uun baa baraarugay oo da waxna qora waxna diraaseeya marka dumarka waxaa laga rabaa inay iyaguna bartaan luqa alcarabiya macaahidda sharciga ah ayaa ku badan wilaayaadka islaamiga ah
فخري أنني للضاد حقا أنتمك وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiin oh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي